bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii saddex iyo sideetanaada kitaabkii alraxiiq almakhtuum dersiganina wuxuu ku saabsan yahay hijradii nabiga sala allahu calayhi wasalam anniqaashu albarlamaani anniqaashu doodii albarlamaani uu barlamaanka ka dooday barlamaankii qureysheed baarlamaanka qureysheedna waxay ahaayeen lafaha kala duwan ee quraysh odayaashooda laf waliba oday bay leedahay yaa xubnihii baarlamaanka ah meeshay ku kulmi jirn jireenna waa daaru nadwa oo uu sameeyey qusay ibnu kilaam anniqaashu doodii albarlamaani ee baarlamaankii ahayd baarlamaankii qureysheed uu ka dooday iyo wal ijmaacu arrintii laysku raacay in laysku raacay calaa qaraarin go-aan go-aankaasoo kaashimin gardarro ahoo xadgudub ahoo dulmi ah oo ku saabsanna biqatli nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam in nabiga la dilo wa bacda an takaamala markuu kaamil noqday wuu wada dhammaystirmay oo la wada yimid al ijtimaacu fadhigii bada-a waxaa bilowday cardu liqtiraaxaati in lasoo bandhigo soo jeedinyada ama proposalskii afkaartii lasoo jeedinayay wixii lasoo jeedinayay buu nin waliba soo bandhigayay cardul iqtiraaxaati soo jeedinadii in lasoo bandhigo iyo wal xuluuli wixii loo arkayay inay xal yihiin oo arrintan hor taalla oo nabiga seen ka yeelaa lagu xallin lahaa ama lagu furdaamin lahaa wadaara waxaa wareegay oo kolba nin qaatay weeye anniqaashu doodii tawiilan waqti dheer ayay doodii socotay ay wareegeysay oo kolba ninbaa hadalka qaadanayay marka waxaa taariikhdu inoo soo gudbisay dadkii iqtiraax ama proposal ama soo jeedin micno leh oo ku saabsan arrinta laga hadlaya soo jeedisay qaala abulbuxturi wuxuu yidhi maya waxaa tidhaa qaala abulswad abulswad ibnu zamca wuxuu yidhi nukhrijhu waan iska bixinaynaa waan saaraynaa min beyni adhurinaa dhexdeenna ayaan ka saaraynaa sow hadda maka inalama joogo maka ayaan ka musaafirinaynaa waan iska tarxiilaynaa bannaankaan u diraynaa wa nunfiyahu min bilaadina wa nunfiyahu waxaan ka bixinaynaa oon ka eryaynaa oon ka dheeraynaynaa min bilaadina dhulkeenna oo maka mar haddaan dhulkeenna ka bixino intaan qaadno aan meel bannaanada ku tuurno walaa nubaali markaas dankama lihin wax naga galay male ayna dahaba meeshuu aaday walaa xaytu maqa waqaca iyo meesha uu dhacay iyo meesha uu tegay iyo meesha uu ku degay wax haba yaraatee dan ahoo naga gashay maleh meeshuu raba ha aada micnihii faqad aslaxnaa amranaa annaga arrintayadii waan toosinay oo dhibkii ninkii nagu hayay waan iska dhex bixinay waxaa waxaan toosinay faqad aslaxnaa waxaan hagaajinay oo noo hagaagsanaaday amranaa arrintayadii iyo wa ulfatanaa wadajirkayagii ninkan isagana kala dire wadajirkayagin wuxuu noogu soo noqonayaa kamaa sidii kaanad ay ahayd intuusan isagu noo iman omuusan waxan la imanin qaala wuxuu yidhi asheykhu najdi odaygii najdi ka yimid waa ibliise oo shirka kasoo qeyb galay laa maya wallaahi baan ku dhaartee haadaa arrintaa uu ninkaasi soo jeediyey oo aan ninkan aan magaalada ka saaro ma uusan ahaanin lakum idinka bira'yin ra'yi wax idiin taraya ama ra'yigii la rabay ma aha kaasi alam tarow war miyaydaan arkin buu yidhi xusna xadiidihi sheekadiisa wanaaggeeda wa xalaawati mantiqihi iyo hadalkiisa macaankiisa iyo wa khalabatihi sida uu uga qaalib noqonayo oo u qaadanayaba oo uu la wareegayo calaa quluubi rijaali ragga qalbiyadooda iyo quluubtooda suu u qaadanayo bimaa ya-tii bihi wax uu la imanayo hadalka uu ka hadli iyo waxyaabaha uu sheegi iyo wax uu ka hadli say dadka quluubtooda ula tegayaan somaydaan arkin buu wallaahi baan ku dhaartee low facaltum haddaad samaysaan ood yeeshaan daalika arrintaa iyaduu ninkaasi soo jeediyey oo ah in magaalada uu ninkii laga saaro maa aamintum aamin kama ihdinin aamin kama ihdin oo wax idiin ballanqaadaya oo idiin damaanad qaadaya ay ma jiraan an yaxilla inuu ku dego calaa xayin qabiil oo min alcarabi carabta ka mid a caba- carabahaas meelahaa degan qabiil ka mid a inuu ku dego oo qabiilkaasi soo dhoweeyo uma markaa kadib yasiiru uu soo dhaqaajiyo bihim qabiilkaas oo isaga raacay ilaykum xaggiina uunu soo dhaqaajiyo bacda an yutaabicuuhu markay raaceen kadib uu qabiilkii oo dhan oo dagaal ee idinla dagaalamaya uu idinku soo dhaqaajiyo xataa intuu idinku soo dhaqaajiyo yada-akum uu idinku soo galo ama uu idinku joogsado labada waa wadiga waxaa la yidhaha j- markii cagta maaragtay madaxa lagaa saaro xataa yada-akum ilaa uu cagta idinka saaro uu idinkaga joogsado bihim nimankaas qabiilka ahee intuu ku degay isaga raacay ee la soo dagaal galay fii bilaadikum dhulkiinna uu la soo galo uma markaa kadib yafcaluu bikum uu idinku sameeyo maa araada wax alla wixii uu doono intuu idinka adkaato marka wuxuu uhi wardabiru ka fikira fiihi ninkan arrintiisa ra'yan aakhar ra'yan ra'yi kale oo hayra haadaa aan kaa ahayn ka fikira ibliis baa meesha maamulaya ibliis yaa maamuli oo wuxuu yidhi haddaad hadda bixisaan intuu qabiil uun qabaa'ilka carabta ah ku dego oo ay soo raacaan ilaa ninka waa ninka waxa dadka dhanba markuu hadduu afka kala qaado dadka dhan way raacayaane unbaa xerada la idinku geli markaasaa wax alla wixii la rabaa la idinka samaynayaa marka ra'yi kala keena kaa waa la nacay qaala wuxuu yidhi abulbakhturi ninka la yidhaah ixbisuuhu fi lxadiidi ninkan waxaad ku xidhxidhaan bir silsilad bir ah ha lagu xidho gurina ku xidha guriga dhexdiisana silsilad ha lagula xidho wa aqliquu calayhi ku soo xidha baaban albaabkana ku soo xidha intaad guri ku xidhaan guriga dhexdiisana tiir xadhi ku- waxaad kula sii xidhaan silsilad bir ah uma markaa kadib tarabasuu ha layska suga uun bihi isaga ha lala sugo maa wixii ha lala sugo asaaba ku dhacay amthaalahu isaga oo kale oo min ashucaraa'i nimankii gebyi jiray ah gabayaashii isaga ka horreeyey wixii ku dhacay alladiina kuwaasoo kaanuu ahaayeen qablahu isaga horti sida zuhayr iyo naabiqi iyo iyo waman madaa iyo ciddii dhimatay ee gudubtay ee tagtay oo minhum iyaga ka mid a oo min haada almowti dhimasho halkaa un iskaga jira weligii ilaa uu ka dhinto xataa yusiibahu ilaa uu ka haleelo uu kaga dhaco ma asaabahum wixii ku dhacay oo dhimasho ah arrintaas waxaa iyadana gaashaanka ku dhuftay ibliis qaala wuxuu yidhi asheekhu najdi laa wallaahi laa maya wallaahi baan ku dhaartay maa haadaa kaasina muusan ahaanin lakum idinka bira'yin ra'yi micno leh oo wax idiin tara oo arrinta aad ka hadlaysaan wax ka qabanaya ma ah wallaahi baan ku dhaartay lain xabistumuu haddii aad ninkan xidhaan kamaa taquuluuna sida aada leedihiin layakhrujunna wuu baxayaa amruhu arrintiisu min waraa'i albaabi albaabka gadaashiisa unbuu ka bixi alladii albaas- albaabkaasoo aqlaqtum aad ku xidheen duunahu isaga aad ku soo xidheen albaabkii aad ku soo xidheen unbuu warkiisu gadaashiisa ka bixi micnihii inuu inaad xidheen warkaasi ma qarsoomayo warkaasi wuxuu u tegayaa ilaa asxaabihi asxaabtiisii ayay u tegi fala awshaku waxay sigayaan amay qarka u gaadhayaan an yahibuu calaykum inay gurada idinka baxaan ay idinku soo boodaan oo fa yansacuuhu ay idinka faramaroojiyaan min aydiikum gacmihiinna ay idinka faramaroojiyaan oo ninkaas ee meesha aad ku xidhaan ay kala soo baxaan uma markaa kadib haddana yukaathiruukum ay idinku soo bataan oo marba qaar yimaadiin oo idinka soo bataan xataa yaqlibuukum ilaa ay idinka gacan sarreeyaan calaa amrikum arrintiinnii oo ahayd ninkan in la xidho ay idinka gacan sarreeyaan halkaana dagaal magaaladii uu kasii bilowdo oo laydinka adkaado marka intaad meel ku xidhaan arrintaasi arrin qarsoomaysa maaha way imanayaan saaxiibadii iyo qabiilkiisii iyo ciddii u hilinaysa o dhan baa imanaysa meesha waa laga xoraynayaa oo waa laga soo saarayaa idinkana waa la idin laynayaa maa haadaa kaasina muusan ahaanin lakum idinka bira'yin ra'yi idin ma ahee fanduruu war ka fikira ka fikira oo si fiican uga fikira fii hayrihi ra'yi aan ka ahayn oo kala keena wa bacda an rafada albarlamaanu baarlamaankii markii uu gaashaanka ku dhaftay uu diiday kadib haadayni alikhtiraaxayni labadan soo jeedin ama labadan brobosal markii la diiday qadama wuxuu soo bandhigay ama qudima ilayhi waxaa loo soo bandhigay baarlamaankii ikhtiraaxun soo jeedin ama probosal baa loo soo jeediyey aathimun oo dembigu ka dhibcayo dembiile ah kaasoo waafaqa calayhi ay isku raaceen soo jeedintaas jamiicu acdaa'ihi baarlamaanka xubnihiisa dhammaantood ay isku raaceen taqadama bihi waxaa soo jeediyey taqadama waxaa soo jeediyey bihi soo jeedintaas kabiiru mujrimi makka magaalada maka dembiilayaasheeda kii ugu weynaa oo abujahal ibnu hishaam kaasaa soo jeediyey qaala abu hishaam wuxuu yidhi qaala abujahal wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee inna lii ani waxaa ii sugnaaday fiihi ay fii sha'nihi ninkan aan ka hadlayno oo muxameda sala allahu calayhi wasalam arrintiisa anigu waxaan ka leeahay ra'yan ra'yi ra'yigaasoo maa araakum aanan idin arkin weli waqactum calayhi inaad ku dhacdeen ama aada hesheen ra'yidaan weli helin bacdu weli qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa huwa ra'yigaasi muxuu yahay yaa abalxakam waa kunyadiisii qaalu wuxuu yihi araa anu waxaan u arkaa oon qabaa an na'khuda inaan ka soo qaadanno min kulli qabiilatin qabiil walba oo aynu ka koobannahay fatan nin dhallinyaro ah shaaban oo shaab ah mid dhallinyaro ah jaliidan oo xoog badan buuxa oo xooggiisa meesha ugu dambaysa uu yahay nasiiban oo nasab laho dhaladaho dadka sheegatadihii aysan ku jirin wasiitan oo weliba meesha ugu dhaxaysa ahaadu maa meesha oo maxaanku idhaahdaa haadu badho miyaa la yidhaah yacni meesha qabiilka qabiilka ugu sarreeya ee ugu tirada badan ee ugu laandheeraysan weeye wasiidku fiina innaga marka nin dhallinyaro ah oon qolyaha hadda inagu dhex jira ee qabaa'ilka kale ee sheegatana aan hayne ee biyaha qureysheed ah weliba qabiil walba marka la yidhaahdo lafta ugu weyn ee igu xooga badan ah wasiitan waa saas kuwaas ayaynu reer walba ka soo qaadanaynaa marka shaaban jaliidan waa dhali waa wiil dhallinyaro ah oo xoog badan nasiiban oo biyaha qureysheedah ee dadka sheegatada ahee ku dhex jirta aan ahayn wasiitan oo lafta geela badha ah saasaa la yidhaha lafta geela badha yacni xataas qabiilkaas ama lafta iyada ah way kala badan tahay lafta ugu badan ee ugu awooda badan fiina inaga dhexdeen uma markaa kadib nucdi waxaan siinaynaa kulla fatan wiil kasta waxaan siinaynaa oo minhum kuwa ka mid a sayfan seef baan sayn- yaan siinaynaa seeftaasoo saariman waxgoysa oon laabmaynin uma markaa kadib yacmiduuna waxay u camdinayaan oy u qastayaan oy aadayaan ilayhi isaga waa nabiga fayadribuuhu markaasay seeftaas la dhacayaan bihaa seefahaas darbata rajulin waaxidin hal nin darbadiisa oo kale hal mar bay ku wada dhufanayaan ku kulminayaan fayaqtuluuhu markaasay dilayaan fanastariixu minhu markaasaan inagu ka nasanaynaa maxaa jira fa innahum nimankaas dhallinyarada ah ee qabaa'ilka oo dhan ah ee xooga badan een soo ururinay idaa markii facalu ay sameeyaan daalika sidaas oo hal mar ay seefta ku kulmiyaan oo isaas ku dilaan tafaraqa waxaa firdhaya oo kala tegaya damuhu dhiiggiisii fil qabaa'ili qabaa'ilka qurayshyada oo dhan jamiican dhammaantood falam yaqdir awood uma leh banuu cabdi munaaf reer bani cabdi munaaf awood uma yeelanayaan calaa xarbi qowmihim qoladooda oo dhan oo quraysh oo dhan inay la dagaalamaan jamiican dhammaantood awood uma leh faraddu waxay ku raalli noqonayaanoo dani ay ku qasbi doontaa minaa innaga bilcaqli inaan diyo siino facaqalnaahu markaasaan diyadiisii baan bixinaynaa lahum iyaga ayaan diyada isaga diyadiisii iyaan lahum iyaga siinaynaa markuu soo jeediyey abujahl waxaas qaala wuxuu yidhi asheykhu najdi ibliis wuxuu yidhi alqowlu hadalku hadal lama wadwade eh maa kii weeye qaala rajulu ninka uu yidhi ninkan hadlay hadalka uu yidhi weeye hadalka meesha maanta yaalay kaa unbaa wax la qaadan kara ku jira haadaa kaasi alra'yu kaasaa ra'ya alladii ra'yigaasoo laa ra'ya hayrahu ra'yi kale oo jiraana uusan jirin wa waafaqa wuxuu isku raacay barlamaanu makata maka baarlamaankeedii calaa haada aliqtiraaxi soo jaadintan kan ah ayaa isku khilaafeen iyo isku waafaqeen dhammaantood isku waafaqeen dheh soo jeedintii al aathimi ee dembiilaha ahaa ee dembigu ka dhacayay bilijmaaci dhammaantood bay isku raaceen hal hal ruux ma khilaafin wa rajaca waxay ku laabteen ama ku noqdeen annuwaabu nimankii xildhibaanada ahaa ilaa buyuutihim guryahoodii bay ku laabteen waqad samamuu iyaga oo go-aansaday go-aanka aan laga laaban mayn yaa la yidhaha tasmiimka waqad samamuu iyagoo go-aan aan laga laabanaynin qaatay calaa tanfiidi hada alqaraari go-aankaas isaga ah inay fuliyaan ama ay meel mariyaan fowran hadda ay meel mariyaan oon lala sugsugin iyagu go-aankaasay qaateen marka laakiin wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin hijratu nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam hijradiisii bayna tadbiiri qurayshin arrintu waxay u dhexaysaa bayna tadbiiri qurayshin quraysh shirqoolkeedii iyo wa tadbiiri illaahi alla subxaanahu wa tacaala maamulkiisii iyo qorshihiisii iyo arrintiisii subxaanahu wa tacaala min abiicati mithli hada alijtimaaci fadhigan ama kulankan oo kale kulankan oo kale waxaa ka mid a dhaqankiisa assiriyatu qarsoodi lilgaayati meesha ugu dambeysa inuu qarsoodi ahaado oo la qariyo arrintan oo kale maxaa jira haddii la maqlo way fashilmi iyo wa anlaa yabduwa inuusan kasoo bixin ka muuqanin isla mid weeye wa anlaa yabduwa inuusan ka muuqanin cala sadxi dusha addaahiri ee muuqata dusha muuqata ayu xarakatin dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaasoo tukhaalifu ka duwan alyowmiyaati maalmanolooleedyadii maalmanolooleedyadii sidii loo noolaan jiray sidii loo dhaqmi jiray yacni maalin walba sidii ruux walba oo arrintan og siduu u dhaqmi jiray iyo meeshuu aadi jiray nolol maalmeedkiisii uun wax ka bedelan inaan cidina ayna bannaanka la imanin wa anlaa yabduwa waa inuusan bannaanka usoo bixin oo uusan soo muuqanin cala sadxi dusha addaahira ee muuqata ayu xarakatin dhaqdhaqaaq oo tukhaalifu ka duwan alyowmiyaati maalmo nololeedyadii siday ahayd ma ya nolol maal- maalmeedkii nolol maalmeedku siduu ahaa oo wa tughaayiru khilaafsan oo ka duwan alcaadaati habdhaqankii almustamirati ee soo jireenka ahayd wixii soo jireenka ahaa nin walba caadadiisii iyo habdhaqankiisii wax ka duwan inuusan ruuxna la imanin oo maxaa saa loo yeeli xataa laa yashuma axadun si cidina aynan u urinin raa'ixata ta'aamuri shirqoolka urtiisa iyo walkhatari iyo khatarta soo socoto saan cidina u urinin nin waliba nolol maalmeedkiisii siduu ahaa iyo habdhaqankiisii soo jireenka ahaa un ha ku socdo saasaa la yidhi oo walaa yaduura aynan ugu soo wareeginba fii khaladi axadin cidna maankiisa iyo maskaxdiisa aynan ugu soo dhicin anna hunaaka inuu jiro anna hunaaka inuu jiro gumuudan arrin la qarinayo weeye gumuudan arrin la qarinayo oo qarsoodi ah waxaasoo la qarinayo oo yumbi-u haddana wa- ka warramaya oo laga fahmi karo can ishari shar iyo dhibaato wa kaana wuxuu ahaa haadaa kaasi makran shirqool iyo dhagar buu ahaa oo min qurayshin quraysh halkeed xaggeeda ka ahaaday walaakin hase ahaate eh maakaruu waxay isku dayeen inay la makritamaan bidaalika arrintaas allah subxaanahu wa tacaala inay la makritamaan oo ay kula tartamaan iyaga makrigoodu wa makaruu wa makara allaahu yacni makriga ilaahay oo maamul ah iyo shirqoolkooda yaa waxay damceen inay la tartamaan alle saasaa laga wadaa ma allay la tartami karaan haddee wax yihiin ma leh fa khayabahum markaasuu ilaahay hongeeyey way hongoobeen oo wuu hoojiyey oo wuu khasaariyey fa khayabahum allaahu alla subxaanahu wa tacaala wuu hoojiyey oo way hongoobeen oo way khasaareen min xaysu meel ayay ka khasaareen ay ku hongoobeen laa yashcuruuna ayna ka dareemayn maxaa jira maxaa dhacay faqad dhab ahaantii nasala jibriilu malakul jibriil baa soo degay calayhi salaam ila nabiyi nabiga ayuu ku soo degay biwaxyin waxyi ayuu kala soo degay oo min rabbihi rabbigiisa ahaaday tabaaraka wa tacaala waxyigii baa bilowdayba fa ahbarahu fa ahbara jibriil wuxuu u sheegay hu rasuulka wuxuu u sheegay bimu'aamarati qurayshin quraysh shirqeelkeedii buu u sheegay iyo go-aankay gaadheen waxaa kaloo u sheegay malakul jibriil nabiga sala allahu calayhi wasalama wa anna allaaha in alleh qad adina lahu adina uu u fasaxay lahu rasuulka fil khuruuji inuu baxo uu madiine aado wa xadada lahu xadda ila xadada lahu wuxuu u magacaabay weeye lahu isaga waqta alhijra waqtiga la hijroonayana waa loo sheegay oo waa loo magacaabay wa bayana lahu wuxuu u caddeeyey malakul jibriil khitata raddi qorshaha looga jawaabayo calaa qurayshin quraysh shirqoolkeeda qorshihii loogu jawaabi lahaana wuu u caddeeyey oo wuu u kala dhigdhigay fa qaala wuxuu yidhi malakul jibriil laa tabid ha baryin haadihi alleylata habeenkan caawa ah calaa firaashika gogoshaadii alladii gogoshaasoo kunta aad ahaan jirtay tabiitu calayhi kii barya meeshii aad seexan jirtay caawa ha seexanin qorshaha koobaadi kaa wey taasi markay dhacday wadahaba annabiyu nabigu wuxuu aaday fil haajirati markay hadhkii ahayd hadhka waxaa la yidhaahda markay qoraxdu kulushahay oo cirka isku badho oo cid waliba ay hadhsanayso xooluhu way hadhsan dadku way hadhsanayaan waqtiga kuleylka ay tahay wey xiina markii yastariixu nnaasu dadku ay ku nasanayaan fii buyuutihim guryahooda yaa rasuulku wuxuu aaday ilaa abibakrin abibakar buu aaday guriga abubakar buu aaday radia allahu tacaala canhu oo muxuu aaday liyabruma macahu si ay usala meel dhigaan labadoodu ibraamkii weeye am abramuu amran fa inaa mubrimuun waa arrin la gooyey marka markan waxaa weeye inay isla soo meel dhigaan oo isla soo jaangooyaan oo isla isla soo meel dhigaan liyabruma macahu abubakar inay isla soo meel dhigaan maraaxil alhijrati hijrada inta maka laga baxo madiine la aadayo inta xilli fur ay leedahay inta meeloodee lasii marayo iyo maalmaheeda si ay isula meel dhigaan yuu u aaday rasuulku sala allahu caleyhi wasalam qaalat caaisha waxay tidhi radia allahu tacaala canha baynamaa waqti naxnu anagu juluusun aanu fadhfadhino fii beyti abibakrin abibakar gurigiisa aanu fadhino fii naxri dahirati marka qoraxdu ay cirka isku badho oo naxri dahirada la yidhahdo ee harhka la yidhaahdo qaala qaa'ilun ruux hadlay baa wuxuu ku yidhi liabibakri wuxuu ku yidhi haadaa rasuulullaahi waa kan rasuulka ilaahay haadaa kani rasuulullaahi rasuulka ilaahay weeye sala allahu calayhi wasalama oo mutanaqican hagoogan oo isqarinaya fii saacatin saacad buu yimid saacaddaasoo lam yakun uusan ahaan jirin ya'tiinaa kii noo yimaado fiiha saacaddaas fa qaala abuubakar wuxuu yidhi fidaa-un ha lagu furto lahu isaga biabi aabbahay iyo wa ummi iyo hooyaday labadaba ha lagu furto carabta dhaqan waxaa u ahaan jirtay hadduu qofku saa yidhaahdo waa qofku uu adduunka ugu jecel yahay maxaa jira naftiisa iyo hooyadii iyo aabbihii yuu leeyahay ha lagu furto isaga wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee maa jaa-a bihi ma keenin rasuulka fii haadihi saacati saacaddan iyadaa ilaa amrun arrin muhiim a maahane wax kale ma keenin wax weyn ayaa dhacay uu u socdaa saasaa la rabaa qofka mu'minkii in uu fahmi karayo wuxuu intaysan dhicinba qaraa-inta iyo waxyaabaha la socday ee fafaalaheeda inuu ka fahmayo qaalad caaisha waxay tidhi fa jaa-a wuu yimid rasuulku sala allahu calayhi wasalam rasuulullaahi win fasta'dana idan ayuu weydiisay iyo fasax inuu guriga soo galo fa udina lahu waa loo idnay fa dakhala wuu soo galay fa qaala nabiyu nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam liabibakar wuxuu ku yidhi akhrij bixi man cindaka dadka guriga kula jooga naga bixi fa qaala abubakar wuxuu yidhi inamaa cid kale maahana hum iyagu ahluka ehelkaagii weeye waa xaaskaagii oo caaisho iyo walaasheed biabi aabbaha lagu furta anta yaa rasuulallaahi qaala wuxuu yidhi marka rasuulkaa dhahaya sala allahu calayhi wasalam fa innii aniga qad udina lii waxaa la ii idnay oo la ii fasaxay filkhuruuji inaan baxo fa qaala abuubakar wuxuu yihi assuxbata alelehe assuxba aan ku raaco biabi anta biabi anta yaa rasuulallah qaala rasuululahi wuxuu yihi nacam waad raacaysaa waxaad dib loogu dhigayba waa horuu bixi lahay sawtan maaha uma markaa kadib abrama waxau la meel dhigay rasuulku sala allahu calayhi wasalama macahu abuubakar wuxuu la meel dhigay oo isla jeexjeexeen oo isla gorfeeyeen oo go-aan isla gaadheen khidata alhijrati qorshihii hijrada wa rajaca wuu laabtay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa beytihi gurigiisa buu ku laabtay yantadiru isaga oo sugaya majii'a leyli habeenku inuu soo galo waqad istamara wuxuu ku socday rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam fii acmaalihi howlihiisii alyowmiyati ee maalmeed isna howlmaalmeelkiis howlmaalmeedkiisii howlmaalmeedkiisii ayuu watayna rasuulu sala allahu caleyhi wasalam xasba almuctaadi sidii caado u ahaan jirtay unseynan waxba dareemin xataa laa yashcura suusan u dareemin axadun cidina biannahu rasuulku yastaciddu inuu u diyaargaroobayo isu diyaarinayo lilhijrati inuu hijroodo oo amase liayi amrin aakhara arrin kale itiqaa'a isagoo iska ilaalinaya oo ka gaashaamanaya mimaa wixii qararathu qurayshun quraysh ay go-aamisay ama inuu baxo ama ay go-aan kale oo uu kaa kaga hortegaya inuu qaadanayo si aan cidina u dareemin iyaguba soomaynan dhihin howlmaalmeedkeennii aan wadanno si aan loo dareemin isagana sidoo kale rasuul rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam waa wayamkuruuna wayamkuru llahu wallahu khayru lmaakiriin wallahu subxaanahu watacaala aclam